tartankan qur-aanka ee sanad walba xilligan oo kale guud ahaan gobolada dalkani kenya gaar ahaan dadka muslimiinta gobolada ay ku nool yihiin kaqabsooma countiga gaarisa wajeer iyo mandheer ayaa counti wajeergama waxaa ku guulaystay ibraahim xasan xuseen kaasoo helay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal soddonka jisna ku tartamayay waxaa soo hadhay wiil magaciisa sidoo kale uu ka bilaabanaya magac nebi darajada uu keenayna sagaashan iyo sagaal ay tahay wuxuu ka soo jeedaa sidoo kale wajeeris magaciisa waxaa la yidhaahdaa ibraahim xasan xusein quluu maasha allah maasha allah ibraahim maasha allah xasan xusein waxay ahayd munaasabad heer saraa oo dowladdu ay soo agaasintay laguna weyneynayay qur-aanka kariimka guddoominayana gobonatooraha countiga wajeer mudane axmed cabdulaahi jiir wuxuuna halkaasi kaga dhawaaqay abaalmarinta la siinay ibraahim xasan xuseen waxaan ballan qaadayaa ibraahim iyo aabbihii iyo hooyadii inaan xaj geeyo insha allahu tacaala maasha allah marka optionkii oo ayaga dooranayeenna iyadina meeshu waa ku jiraa haddii ayaga ay doortaanina ahay waxay xaj ku aadi lahaayeen laakiin qiimihii saddex qof ay xaj ku aadi lahaayeen aan siinaya insha allahu tacaala sheekh xasan xuseen oo ah aabbaha ibraahim oo halkaasi isaguna ka hadlaya u mahad celiyo celiye macalimiintii soo abaabiyey waxna baray wiilkiisa sidoo kale waxa uu dardaaran u diray waalidiinta kale waxaan leenahay dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa awalan cunuga runtii caruurta waxaa ugu fiican horta waxa la bara qur-aanka ugu fiican waxa ugu wanaagsan oo la bara waa qur-aanka marka waxaan dhihi lahay dadka waalidiinta ilmihiinna isku daya inaad qur-aanka xifdisiisaan xifdin keliya ma aha in lagu haya ayay u baahan tahay cunugan qur-aanka wuxuu dhameeyey isagoo sideed jir ayuu dhameeyey haddana waa fooman ayuu hadda iskuulka yahay sideed jir sagaal jir markuu galay ayuu qur-aanka dhameeyey haddana waa fooman ayuu hadda yahay marka intaa waxaan isku dayay inaan bal ku hayo oon qur-aankii la muraajaciyo habeenkii waxaa laga yaabaa inaan maalintii iyo habeenkii aan la muraajaciyo ilaa afar jus shan jus aan kula muraajaciyo shukri cabdulaahi mukhtaar hooyada dhashay ibraahim oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxay sheegtay in dadaal fara badan ay la soo martay ibraahim waxayna sheegtay in carruurtu ay yihiin ammaano eebba dadku ku ammaanaystay loona baahan yahay in si wanaagsan loo abaabiyo marka alxamdulilah guul ilaaha iskale guusha ilaahana gaarsiiyey taa kadibna markaan waa dadaal fara badan cunugaan aan la marnay alxamdulilah waana ku guulaysanay farxadeeda lama soo koobi karo maanta iskuul waa ku jiraa waa galaaska koowaad macadka wuu dhigtaa qur-aanka waa dhameeyey alxamdulilah waa dadaal fara badan aan ku haynaa waxaan ugu baaqayaa inay ilmahooda dadaal fara badan ay ku dadaalaan waayo waa ammaano loo dhiibtay ilaaha kuu waa hibo ilaahay ku siiyey waa inaad ku dadaashaa dadaal fara badan aad ku bixisaa isku sooda celiyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya munaasabado kala duwan oo ka dhacaya maalimihii lasoo dhaafay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo qur-aanka kariimka lagu weyneynayo abaalmarino kala duwana la siinayo tirada ardayda ee heerarka koowaad labaad saddexaad soo galay boqolaal arday oo ka soo jeeda countiga wajeer mandheera iyo gaarisa ayaa sanad walba xilligan oo kale isku diyaariyay in ay ka qayb qaataan tartanka balse saddexda arday ugu horreyso ayaa had iyo jeer abaalmarino kala duwan ka helo munaasabadaha kala duwan ee la qabanayana waxaa weyneeya dowladaha countiga gaarisa wajeer iyo mandheera oo dhammaantood u istaaga abaabulka iyo weliba ka qayb qaadashada dhiirigelinta caruurta qur-aanka kariimka baranayo maxamed faarax shire v o a gaarisa